koox weysan ayaa goordhow waxay ku dishay bartamaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxaana dilkaasi uu ka dhacay xaafadda calaleey ee magaalada kismaayo allahu naxariistay xildhibaanka la dilay waxaa magaciisa nagula sheegay cabdixakiin tima fare waxaana la sheegay in koox weysan oo la sheegay inay bastoolada wateen ay madaxa ka toogteen xilli uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calaley cabdiwahaab waxaa la sheegay in in dabladeydii dilka geysatay ay goobta ka baxsatay allah naxariiste xildhibaan cabdixakiin ayaa la sheegay in uu ka soo jeedo ama uu ku dhashay magaalada laasqori ee gobolka sanaag waxaana la sheegay in uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland wax faahfaahina maamulka jubbaland iyo laamaha ammaanka cabdiwahaab kama bixin dilka caawa loo geystay ama goordhow loo geystay xildhibaan cabdixakiin tima fare oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland waxaana magaalada ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada nabadsuguda jubbaland oo ay ku baadigoobayaan dablaydii dabkaasi dilkaasi u geystay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland